isbitaalka waa isbitaal aada u baaxad weyn ku yaala degmada jawiil bartamaha soomaaliya waqooyiga gobolka hiiraan dhanka bari waa isbitaal deegaano aada u eeran deegaano aada u weyn ay ku xeeran yihiin degmada jawiil iyo isbitaalkeeda baahiyaad fara badanna qaba isbitaalka wuxuu ka koobayaa qeybo kala duwan ilaa shan qeybood qeybta bukaanjiifka qeybta laabka iyo farmasiga qeybta dhalmada iyo qeybta tallaalka caruurta isbitaalku baahiyo aada u badan waxyaabaha baahida baahiyihiisa iyo facilitigiisa waxaa badan baahidiisa waxyaabaha uu dabooli karo iyo baahidiisa waxaa badan baahidiisa isbitaalku daawadiisa loo waaye waay aada ma jirto cid hay-adaha oo hadda na facilit garaysa ama na taageerta oo na helbi garaysa ama institution dawli ha ahaado ama dl dawliyuusan ahaaniba marka isbitaalka waxaa ka shaqeeya staff badan oo shifti kala duwan leh isbitaalka degmada jawiil waa isbitaal aada u weyn oo shacab aada u badan u shaqeeya waayahay doctor muxudiin markaa waxaa sheegtay in dadka ku dhaqan degmadani ay cisbitaalka adeegyo usoo doontaan marka waxyaabaha inta fara badan ama inta badan aada la kulantaan bukaanada ah ama dadka aada caawimaada iyo adeegyada ufidisaan maxay isugu jiraan
inta badan cudurada la yihahdo cudurada faafa ama infectious disease iyo emergency response waxaa la yihahdo ama emergency sida shubanada dhaawacyada deg dega ah emergency waa inta badan waxyaabaha aan la tacaamulno ka mid a sidoo kale noncommunicable disease ama cudurada aan cudurada faafa aan ahayn sidoo kale ayagana waan la kulanaa cudurada guud ahaan waan la kulanaa cudurada ugu badan waa cudurada inta badan river areada ama webiyada agagaarkeeda ka kaca oo sida malariada oo infectious diseaska la yiraahdo shubanada waxyaabaha qaaxada matibisa u taqaanaba waxyaabahaas ayaa inta badan ku badan meeshan iyo malnutrition cudurada la yirahdo nafaqa darrada caruurta dadka ku imaada deegaano aada u badan oo sida degmada jawiil ku xeeran waxaa kamid a deegaanka ilkacaddo ceelgaal beergadiid abaaley kabxanley deefow alanguudaal baraagta intaba waa laga keenaa dadyo kala duwan waa tahay waxaad ka dhawaajisay in aysan jirin inkastoo cisbitaalka adeegyadaasi dhan uu qabto haddana maamulka gobolka iyo kan hirshabeelleba iidan taageero ka helin marka hay-adana aysan jirin idin taageerta ilaa hadda yaa idin taageera oo hawsha socodsiinta baaxadda intaa la eg kaalin ka geysta waxaa kaalima ugu badan ka geysta shacabka degmada jaw shacabka degmada jawiil ku dhaqan iyo qurbajeegta kasoo jeeda degmada jawiil intuba waxay isku dayaan in wax un laga jawaabo si looga jawaabo sidaas darteed isbitaalka naftirkiisa waxyaabaha qaar emergencyga si u daboolo dadka emergencyga oo aada u culus oo u baahan shaqo badan u baahan waxyaabahii oo fi ah laga qaadaa laabka iyo wax lamid ah waa gartay caqabadaha aad la kulantaan markaa maxaad nooga sheegi karaysaa
cawaaqibta aan la kulanno horta isbitaalka ma lahan koronto ku filan ma lahan sidoo kale isbitaalku isbitaal hadda ma ahan ma aragtay xataa biyo ku filan leh ma ahan wax basic lifeka dhan degmada horta hoos u yaala isbitaalkuna degmada ay wax la qaybsana
waa gartay hadda waxaan arkayay iyadoo korontada ay noqon tahay mar sidan oo kale ay jirto ma dhacda in mar qaarkood bukaano halisaal ay keeno xaalad noocee ayaase laga yaabaa bukaanka noocaas oo kale uu la kulmo haddii cisbitaalkii korontadii ay ka maqan tahay ama marxaladaas ay jirto wallaahi xaaladdu way nagu adkaataa markaas si deg deg ah haddaan xaaladaas maarayn weyno oo korontadii ay naga sii maqnaato marmar way naga soo wax yar oo noo imaado way naga sii daadaa cisbitaalku degmadu ku xiran degmadana waxaa iyada dhanba ku yar korontada haddii saanoo kale ay korontadu dib u dhacdo referer deg deg aan ku dirnaa annaga si uu noogu dhiban bukaan korkeena waxaan iska ilinaa inta mortality-ga si uu noogu yaraado maamulka gobolka iyo kan guud ahaanba hirshabelle arrintaan ma kala hadasheen maamulka gobolka aad ka heshaan maamulka hirshabelle maamulka gobolka dowladda federaalka cid aanan la hadlin ma jirto sbeshal dadka matala degmada way ka warqabaan wax caawimaada oo aad ka hesheen ma jiraan ilaa hadda wax caawimaad aan sheegi maamulka hirshabelle ayaa marmar hay-ada wax kasoo qaadaa gobolka usoo diraa gobolkan wax yar ka helnaa oo iska yar oo daciif ah hay-ado si toosa oo idinla soo xiriir ma jiraan oo may ilaa hadda hay-ado si toosa noogu soo xiriiray oo facility ku bixiyay ma jiraan isbitaalka marka laga reebo kuwaas aad sheegtay in gobolka lasoo marsiyo gobolka lasoo marsiya aan gobolka wax ku doono maxaad baaqo jeedinaysaa waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka kan hirshabeelle ilaa federaalka cid walba oo gacan ka geysan karta isbitaalkan wuxuu u baahan yahay caawimaad buuxda u baahan yahay waxaan ugu ba waxaan codsanayaa marka cid walba oo gacan ka geysa inay naga caawiso facility sida korontada iyo daawada iyo wax kastoo isbitaalka u baahan yahay celcelis ahaan maalintii meeqa ayaad qaabishan oo bukaana ah
celcelis ahaan afrid markii laga soo qaado ilaa toban shan iyo toban qof labaatan qof mararka qaarkood oo aad sheegtay cuduradaasi kala duwan iyo emergencygooda markii laisku celceliyo macnaha bukaanka guud